halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha nofembar waa laba sanadka labakunsaaalyotobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeena saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
hadda filtaroo kale qolaa ku go'doonsan dhinaca khabriyado dad laba boqol saddex boqol gaaraya wallaahi ku go'doonsan oo hir loo maraaya hir loo maraaya khabriyaday kor fadhiya intana meelay u baxan karaan male qoracsan intana buundoon meelay soo aadi karaan male waa ku go'doonsan yihiin waa mid ka mid ah dadka magaalada beledweyne oo sawir ka bixinaya xaaladda ah dadka ay go'doomiyeen biyaha magaalada qarqiyey sidoo kale waxaaad maqli doontaan dadaallo loogu gurmanayo dadka ku barakacay biyaha beledweyne iyo mas-uuliyiin hore oo u baaqay baaqiyo ku aadan sida loo samatabxin karo dadkaasi soo jeediyay cayaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii dunida dowladda etoobiya ayaa xaqiijisay in toddobaatan iyo siddeed qof lagu dilay isku dhacyo isir ku salaysan oo ka dhacay gobolka oromada gobolka harar iyo magaalada diridhabe rabshadaha ayaa bilowday kii oktoobar kadib markii jawaar maxamed oo u dhaqdhaqaaqa oromada uu ku eedeeyey ciidamada ammaanka in ay maleegeen weerar isaga lagu beegsanayey taas oo keentay in taageerayaashiisa ay ku mudaharaadaan dowladda isku dhacyada rabshadaha watay ayaa waxay dhex mareen banaanbaxayaasha ciidamada dowladda iyo xubno ka tirsan qowmiyadaha kale ee deegaanka beleni sayuum oo ah afhayeenka ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa wariyaasha u sheegtay in rabshadaha toddobaadkii hore ay ku dhinteen toddobaatan iyo sideed qof oo rayida afhayeenka ayaa sheegtay in afar boqol iyo sagaal qof loo xiray in ay ku lug lahaayeen isku dhacyadan afhayeenka ayaa waxa ay ku baaqday in si nabada looga wada xaajoodo dhibaatada taagan ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa tan iyo markii uu la wareegay talada dalka ethoobiya bishii abril sanadkii labakunsideeditobankii waxa uu oggolaaday xorriyadda hadalka iyo bannaanbaxyada aan rabshadaha wadan
iyadoo dunida ay kusii kordhayaan colaadaha ku salaysan isrnacaybka ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxa ay ku baaqday ugu baaqday dalalka saaxiibada la ah maraykanka in ay la dagaalamaan dadka aaminsan sarreynta dadka caddaanka ah iyo argagixisada nathan sales oo ah isuduwaha wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan ka hortega argagixisada ayaa saxaafadda u sheegay jimcihii shalay in caalamka laga dareemay sare u kac ku yimid falalka ku salaysan isrnacaybka iyo argagixisada wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku tilmaantay dalka iiraan inuu yahay dalka ugu weyn ee taageera argagixisada caalamiga ah
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan wafdi wasiiro ah oo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa gaaray magaalada beledweyne iyagoo ka qayb qaadanaya howlaha loogu gurmanayo dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay fatahaadda webiga warbixin arrintaasi ku saabsan iyo wararkii u dambeeyey ee beledweyne waxaa inoo haya xuseen xasan dhaqane wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya xildhibaan cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay in ujeedada socdaalkooda uu yahay sidii ay u kaabi lahaayeen howlaha gurmadka ee ka socda magaalada beledweyne wasiir goodax ayaa intaa raaciyay in ay tahay wax aan la aqbali karin in marka uu roob do-o uu xirmo garoonka beledweyne waxa uu sheegay in dowladda ay ka go-an tahay sidii dhibaatada wax looga qaban lahaa
annagana imaashadeennu waa inaan uun idikaabno oo culayska idi haysto haddaan wax ka yarayn karna aan yarayno xaaladda guudna aan isla ogaano waxaa kaleo aan danaynaynaa haddaan nahay muxuu ahaa xildhibaanadii qaranka iyo xukuumaddii in aan ogaano dhibtan sida lagaga bixi karo dhibkaan soo noqnoqday magaaladan beledweyne tobankii sanay mar fatahaad arki jirtay waxay u soo dhacday inay shanta sana mar aragto waxay u soo dhacday inay sanad walba aragto hadda gu iyo deeray maraysa marka inaan idla fadhiisanno ogaano sida wax looga qaban karo iyo muxuu ahaa goorta la qaban karaa dabcan biyahan markay dhammaadaanba waa in howl horey laga bilaabaa waxaan macquul ahayn in eerboorku markii roobda-aba uu xirmo laftirkiisa waa in shaqo laga bilaabaa annaga xukuumad ahaan intaa waa naga go'an tahay inaan intaa aan buddig u noqonno waana hubaa dadka reer beledweyne in muxuu ahaa ay arintaas aada ugu buraarugsan yihiin wasiirka caafimaadka dowladda soomaaliya fawsiya abikar nuur oo ka mid ahayd wafdigii beledweyne soo gaaray ayaa waxa ay ka digtay cudurro ka dhalan kara marka fatahaadda laga baxo waxa ay sheegtay in iskaashi ay arintaasi kala samaysay kan wasaarad ahaan hay-adaha qaramada midoobe waxaa jiri doona dhibaato badanoo caafimaad ilaahay ha noo yareeyo waxaan diyaar u nahay inaan gobolka iyo iyo degmada iyo hareeraheedao dhan inaan la kaashano hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka loogu gurmin lahaa cudurdilaaca inta badan xaaladahan oo kale markay dhacaan yimaada sida shuban biyoodka oo kaleeto shubanka koleeraha iyo cudurka duumada malaariyada waa la wada hadalnay hay-adaha aan la wada shaqayno hay-ado badanaa meelaha lagu gurmado ceel jaal ay ka mid tahay xarumihii caafimaadka loo raray hay-adahaasaan rabnaa inaan iyagana coordination fiican la samayno wixii qalab iyo daawooyin ay u baahan yihiin aan kala shaqayno inta aan ka dhigno meeshii gurmadka laga maamuli lahaa dadka jooga iyo dowladda federaalka iyo dowladda hirshabeelle iyo dadka deegaanka inaan iskaalmaysanno markaan tan ka baxnana insha allah dhibaatooyinkan mustaqbalka sidii looga hortegi lahaa oo xal waara looga heli lahaa wasiir goodax ayaa ugu baaqay dadka soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba inaan loo kala harin gurmadka loo sameynayo dadka beledweyne ee fatahaaddu ay waxyeelaysay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan maanta beledweyne meeshuu yaalla way arkaan cid cid ka xigta ma jirto in gurmadku meel walbou yahay ousan kala istaagin waxaan ammaanayaa gobolada maamul goboleedyada galmudug iyo puntland oo runtii aan caadi ahayn waxaan si gaara u ammaanayaa puntland oo runtii kambeynka bilowday calaaqale dhinaca miidiyaha aadan u ammaanayaa maxaa yeelay shucuurta dad badan ay kiciyeen kudayaashay mudan yihiin aadaan u ammaanayaa magaalada biyaha keliya maaha waxaa dhumay dadka noocay u noolehayn haddii kii beer lahaa beertii biyaha fadhiyo xilligii iyo xilliga soo socda inuu wax tacbi doono ma muuqato kii ganacsi lahaa ganacsigii barakaca ku yimid intii khudaarta dhoofi jirtay oo ilaa gobollada bari ilaa muxuu ahaa waqooyi gey jirtay iyagana ganacsigooda meeshaas ku istaagay ardaydii iyo intii dhiganaysay iskuulaadka maanta bannaankay waran yihiin hadday soo noqdaan waxaa laga yaabaa inay kursigii miisa usoo noqdaanba waayaan ama gurigii iskoolkiio dunsan ay usoo noqdaan biyahoo noqdo ma aha meeshii dhibka u dambaysay waxaan codsanayaa inaan gurmadku kala istaagin in anoo huba in qof walba oo meeshiis ka gurmaday weli waxaa jira dad xaafadaha magaalada beledweyne go-doon ku ah kuwa oo dhaqaalaha uu u diiday inay ka barakacaan hadda fiiltaroo kale qolaha ku go'doonsan dhinaca khabriyado dad laba boqol saddex boqol gaaraya wallaahi ku go'doonsan oo hir loo maraaya hir loo maraaya khabriyadae kor fadhiya intana meelay u baxan karaan male quruxsan intana buundooyin meelay soo aadi karaan male waa ku go'doonsan yihiin inta ilaahay mahaddiisa waaba in yaroo sosocod waaba haysanaahe inta kale xaafadaha ku kala go'doonsan buurada dadaa ku go'doonsan dadkii haddii wax lasoo dhiibinay dadkii nin walba ninka kale wuxuu ku leeyahay waxna gaari ma lahan calaa qofka xataa shan doolar haddii loo tuuro oo ummaddii oo dhan ay gaari karto hadda fiiltare ma shan haddii la gaarsiin lahay kan maqan iyo kan joogaba waa wada gaari leh dadka muruqmaanka ah wallaahi ilaahay bay qabaan in allah inta hadda darbida iska fadhiso kii dhar feeraysan jiri kii maaragtay gaari gacmood ka wadi kii maaragtay ilaahay afka kuma dile bajaadka wadi kii wax wada gaadiidkii kii maaragtay alxamdulilaahi masbaarka iyo walax isku koginayo watay dadka wallahi aaday iskada dhibaataysay laakiin wuxuu ilaahay keenay waa ku xamdinaynaa boqolkiiba boqol xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhinaca kale ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa ka hadlay dhibaatada ka dhalatay fatahaadda webiga ee beledweyne iyo sida loo taageeri karo dadka ay dhibaatadu kasoo gaadhay waxaanu arrintaasi iga waramay goordhoweyd oo aan halka telefoonka ku wareystay waa mahadsan tahay hoos waxaan rabaa marka horeysa in halka uga tacsiyeyo ummadii runtii masiibada ku qabsatay ee ku geeriyooday ayaga iyo reerkii ee ka geeriyoodayba iyo soomaalida o dhan allah ha u naxariisto inaa lillahi wa inaa ilaihi raajicuun dadka inta hadda dhibaataysan hadda inta uu maaragtay ilaahay subxaana qaadira haddee mar kasta tiisa lagu baxsanaayo in ilaahay ka qaado dhibka waa muhiim oo maaragtay dadkaasi in ilaahay dukaan hadda soo maray uusan mar damba usoo celin ayaan ilahay uga baryayaa intii dhibatana inaa allah u naxariisto runtii hadda annaga markii dambe ra-isul wasaaraha fatahadan mid lamid ah dhacday laakiin aanan muggan iyo baaxadan aan lahayn khatarteedana waa badan tahay laba arrin baa muhiima mid waxa weye waxa hadda taagan roobab lixalaha dhacaya biyihii adoo iyadoo la sugayan waktigooda ay imaanayaan wixii laga sabayn lahaa hadda waxa ka dambeyn marka tan aan ku horumaro hadda ana waxay la tahay hadda runtii dadkii soomaalida waa u gurmadeen oo dadkii o dhan kulli hadda meel kasta qaaraan laga baxi ayaa la arurinaya laakiin waxaa muhiima oo aniga runtii tala iga ah dowladda federaalka ahi haddoo kaleeto waktiga waxa weeye waxay u baahan yihiin lacag degdeg oo ilaa adiga taqriiban shan milyan oo doolar ah in deyn loo qaado kadibna lacagahaas qaaraanka oo ummadda soomaaliya laga arurinaya si ganacsatada lagu qoro qaar dadka waxa dowladda mushaaraadka sida hadda la sameeyaba la sameeyo laakiin waxaa muhiim ah hadda waktiga la joogo dadka waxay u baahan yihiin dhar waxay u baahan yihiin meelay seexdaan teendooyin waxay u baahan yihiin daawo waxyaaba badan marka qaaraanka waktigeeda ma sugi karee horta in dowladda federaalka ay isku daydo in lacag deynah ayadaa hadda awooddii haysata xukuumadda hadda joogta inay arrimahaas sameyso sidii awalba horey loogu sameyn jiray haddii ay dhib wadanku soo wajaho deyn saas oo kalesa la qaadi jiray kadib gadaal baa laga bixin jiray midda labaad waxa weeye dee ciidanka soomaaliyeed ee khayr allahasi inta u gurmatay waxyaabaha aan aagga difaaca ku jirin ee hadda jooga hirshabeelle iyo galmudug inay iyagana runtii qeyb dhibaaxa ka qaataan oo dowladda federaalka ugu balaaisgarayso waxa ayada ruuxeeda astaan ah oo ay la tahay inay astaan u noqonayso haddii madaxweynaha ama ra-isul wasaaraha ay iyaguna meesha tagaan oo ay dee dowladaha caalamka sida turkiga oo kaleeto dowladaha carabta ah runtii ay ay baaq meesha uga diraan ayagoo jooga ay yidhahdaan maaragtay deg deg ayaa dadka wax ugu baahan yihiin sidoo kaleeta xataa dadka madaxweynayaashii horeeta iyo inay ruuxooda haddii ay tegi karaan in meesha inta la tago la istaago adduunka loo maaragtay qayladhaansho la dhaho arrintan xaalad degdega weye waana wax khatarteeda leh haddaan hadda sida ay tahay loo wajihin dhibka hadda inta gaaray ummadda ka badan baa gaari karta daacuun baa ka dilaaci kara cudurro kalaa dilaaci kara marka khatartaas intaysa dhamaan in hadda runtii laisugu tago waa muhiim wey sida muuqata shacabka soomaaliyeed arrintan gacan weyn ayay ka geysteen oo si isku duuban ayay dadku baaqan uga soo jawaabeen iyo gurmadka dadaalkaasi sidee looga faa'idaysan karaa horta arrinta tan tan waxa weeye horta waa runoo waxay ubaahan tahay hadda lacagaha la arurinayo o dhan hay-ado runtii dawli iyo hay-ado muxuuha culammada ah iyo dadka maaragtay runtii hay-adahan ku shuqul lahaa waxaan in hadda kharajaadka iyo dhaqaalaha la arurinayo badankooda ayaga lagu journal gareeyo si ay u noqoto waxaan coordination fiican aweelaad haddii kaleet haddii lacag marka meel inta laga aruriyo laska diro coordinationkii aan laisla helin khatarteeday leedahay in yacni jawaabtii la rabay in laga bixiyo aana laga bixin sidii la rabay marka horta waa muhiim in aan ummadda ugu baaqno in dowladda federaalkana ee mas-uuliyad gaar iska saarto in dhaqaalaha la arurinayo o dhan hay-adaha lagu journal garaynayo ee arrintan u qaabilsan ama daawooyinka ha ahaato ama teendooyinka ha ahaato ama ha ahaato cuntada dadka ay qaadanayaan intaba in la cadafo oo la sheego la dhaho hay-adahaas way hay-adaha mas-uuliyadda saaran tahay in ay lacagahaas aruuriyaan sida loo bixiyay ina berrinta ummadaas laga qanciyo haddii la yidhahdo midda kalena waxa weeye arrinta tan waa soo noqnoqotay oo haddee hadda waxay ka dambeysana adduunku dee climate change waa jira khatarteeda waa sii badnaanaysaa hadda haddii fatahaadana mid lamid ah berrintu ay haddana mar kale dhacdo inta maanta nooga dhimatay in ka badan iyo waxyeelo ka weyn ayaa naga soo gaaraya marka waxa weeye beledweyne sideedaba waa meel hoose in la fiiriyo magaaladan sidii looga badbaadin lahaa biyaha looga leexin lahaa maaragtay biyahan soo dhex maraya ilaa daaskan hal mar kusoo rogmaya ama dadka loo durjin lahaa meel ka sarreysa meeshan hoose ee yani biyuhu aysan hoosta tan maaragtay ay soo gaarayaan meel qore laga dejiyo haddaanan fikir noocaas lala imaan runtii khatarteeda yeelanaysaa wax ka badan iyo dhib ka badan ayaa naga soo gaari kara berito
aada iyo mahadsanyankaasi waxau ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid sarmaake oo iigu warramay khadka telefoonka halkaad kala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaalika ee v o a weli dhegeystayaal waxaanu ku guda jirnaa wararka ku saabsan fatahaada magaalada beledweyne ka dhacday qaar ka mid a dhallinyarada beledweyne ayaa si mutadawacnimo ah isu abaabulay iyagoo ilaa iyo hadda soo badbaadiyey koob iyo labaatan qof oo uu daad ku qaaday wariyaha v o eda beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay kenediid xuseen sandhool oo ka mid ah dhallinyarada is-abaabushay
runtii hawshii waxaad u malaysaa boqolkiiba siddeetan inay macnaha ay gaabis noqotay maxaa yeelay waa garan kartaa maalmihii ugu horreeyey ee dhibkaas ee dhaca ama dhibaatadaas ay timid waxaa suurto gashay intii aan goobaynay dadkii ay doonta la gadoontay in aan helnay dad badan oo buundada ka fakaday dadkaasoo laba dhinac isugu jiray dadku qaar waxay ahaayeen qaar magaalada ka tegey oo watay sida bac iyo busto iyo sasanyeeri ama marakaneeco qof kasta siduu u yaqaano waxaa kaloo jiray dad ayagana inta ceel jaalla deegaanka raashin ka qaatay u socday gudaha magaalada oo reerkoodu ay ku jireen ayagana aysan jirin meelay reerkoodii ay ku soo barakiciyaan ama ay ku soo barbaxaan ama ay ugu soo dhaqaaqaan dhinacaas aan haysan wax gaadiidka noocyadiisa kala duwan ah maadaama marka ilmihii iyo waayeelkii ay meesha ku jireen wixii ay cuni lahaayeen dadkii u soo shaqeeyay ayaa ayagana waxay suurto gashay in ay gaari waayaan halkay ku socdeen ee biyihii ay hafiyeen haddana gacanaan u fidinay oo waxaan soo saarnay doonidii
meeqaa qofaa ka badbaadiseen in daadka uu qaado dadkii ay doonida la gadoontay inta aad nolol ku badbaadiseen ama inta aad meydkooda soo saarteen kanadiid maxaa nooga sheegi kartaa runtii ma aana helin maalinkii ugu horreysay nasiib darro cid nool aan nolol ku helna ma jirto wax meyda oon aan helnayna ma jirin marka laga reeba dad yar oo gudoomiyihii hore gobolka cabdifataax xasan afrax iyo duqa magaalada safiyo xasan sheekh cali jamcaale oo aan doontan kaleeto ku soo badbaadinoo soo saarnay saas darteed waxaan sii galnay gurmadkii waxaa noo suurta gashay intii aan dadkii doonida ay la qarqoontay intaan goobaynay in aan helnay dad ka soo fakaday buundadaas oo isugu jiro kow iyo labaatan ruux saacad walba dadka ma maqlaynin baaqa loo jeedinayo maxaa yeeley gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo cagafcagaftu ka mid tahay waa la joojiyey ciidamada amisom gaar ahaan kuwa jabuutia waxay istaageen soonka meesha loo yaqaana ajabka doolli qof walba reer beledweynaha wuu yaqaanaa meesha biyaha looga soo baxayo waaye dhinacaasna way ka istaageen dhinaca kaleetana way ka taagnaayeen maadaama marka labada dhinacood ay taagan yihiin waxay diidaan cagafcagaftii si aysan ayada khasaaraha usii badinin baabuurtii waaweyneed si aysan wadadii aysan ayagana dhibaato ayagana ugu keenin ayagana aysan dhibaato ugu imaanin dadkii marka haddii ay waayeen wax gaadiida ay raacaan waxay isku dayayeen inay lugtooda maalaan lugtoodii ay maalayeenna waxaa ka imaanaya dhibaato badan maxaa yeele biyihii xooggan iyo roobab ka da-ay waqooyiga magaalada beledweyne iyo waadiyaashii sida waadiga ilkacado waadiga ceelgaal oo webiga ku soo daray marka haddii webiga oo biyi ku soo dareenna waxay suurto gelisay biyihii xooggan oo geedo wato dhibaatadeeda leh inay dadka saameeyaan dadka isla markaasay soo fakadaan annagana tiim badan oo hay-adda bisha casaa garab naga siisay doonida ayadaa lahayd shaqaale gaar aho ayada u tababaran iyo gruub dhallinyaro ah oo aniga aan ka mid ahaa oo mutadawiciin ah oo dadkaas walaalahooda u gurmanayay ayaan ku soo badbaadinay kow iyo labaatan ruux waxaana la shaqaynaysay helakabtar oo ay leeyihiin ciidamada amisom gaar ahaan kuwan un-ka ay ku sugan xaruntan ciidamada amisom ay ka degan yihiin duleedka magaalada beledweyne qofkii meel dallacada islahaa meeshaanaad ku hoya kartaa cawada ama wax ku karsan kartaa cirkii iyo waxaa isugu darsoomeen dhulkii dhulkii webiga awal fatahaad ahaayo buuro yaryarliga habeenkii haddana roob weyna ka da-a magaalada beledweyne iyo macaladuleedkiisa roobkii ayaa qarqiyey dadkii waxay naf ka raadiyeen geedaha inay fuulaan markaan meesha tagnana waxaan ugu tegaynaa dad oo beerihii iyo agabkii beeraha u dhex yaalay iyo wax alla wixii macnaha qutulyoonkooda ay ku karsanayeen oo kaleeto ay biyuhu ka qaadeen oo geedaha haystoo naf ka raadiyey waxaan samaynaynay si mutadawacnimaa ayaan webiga ugu boodayn oon galaynay waxaan u soo xiraynay jaakadaha ka hortaga qofka inuu si degdega uu u shiido ama oo biyaha u qarqiyaan waxaan soo gaarsiinayna doonta haddana dib ayaan waxaan u keenayna goobaha lagu sugan yahay dadka ku badan yihiin
mar haddii aad kanadiid sheegtay in boqolkiiba siddeetan howlihii gurmadka ay soo gabagaboobeen dhallinyaradii mutadawiciinta ahaa hawshooda meesha miyay ku ekaatay mise waxyaabo kale oo aad qabanaysaanoo hadda aad gacanta ku haysaanaa jirto waxaan shalay u shaqaynaynaa cid wax gooni anaga nagu siinaysa ama cidaan wax ka ka rabna ma lahayn liwajhi illaahi inay dadkeenna yihiin aan ku shaqaynaynay cid hawshaas noo dirsata ma lahayn annagaa isku xilqaannay cid nagula xisaabtamaysa ma jirin cid annaga khatarta lafaheenna u imaanayso naga wacyigeliso ama nagala hadasho ma jirin keliya waxaana qaaday isbiirito iyo dadnimo iyo inay dadkeena dhib haystaan annagana aan saaxiib u nahoon in badan webiga aan agtiisa ku dhalannay waxna ku dhalnay kuna dhaqannay sidaas darteed waxaan samaynaynay marka howlahaas matbixinta hadda haddii howshii ee boqolkiiba siddeetan gaabis noqotay haddana ma sii joogsan doonnee waxaan samayn doonnaa dadkeennii ku go'doomay guryaha ama xaafadaha ama beeraha in aan gargaar sidii lagu gaarsii karo aan ku gaarsiinno qofkii samata bixin rabana asiga laftigiisa aan gacan ugu fidinno u keenno deegaanka loo barakaca ceeljaxda kenediid xuseen sandool ayuu ahaa oo ka mid ah dhallinyaro is abaabushay oo ka qayb qaadanaya gurmadka lagu samato bixinayo dadkay dhibaatadu ka soo gaartay fatahaadda ka dhacday beledweyne waxa uu magaaladaasi ugu warramayay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waxaa xalay ku geeriyooday magaalada hargeysa taliyihii guud ee ciidanka booliska somalilan sarreeyegaas cabdulaahi fadal iimaan warbixin artas ku saabsan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle allah u naxariistee waxaa ku geeriyooday cisbitaalka international ee magaalada hargeysa taliyihii guud ee ciidanka booliska somalilan sarreeyagaas cabdilaahi fadal iimaan cabdi xasan cismaan oo loo yaqaano cabdikiin ayaa waxay isku carruurahaayeen marxuumka waxaanan weydiiyey aqoontii uu u lahaa marxuum cabdilaahi fadal iimaan taliyihii ciidanka booliska somalilan allahu naxariisto cabdilaahi fadal iimaan cabdilaahi fadal iimaan waxaannu ku soo wada kornay meel ilaa yaraantayadii uuladii mar baa nala wada qoray sannadkii haa toddobaatankii isagu wuxuu galay jareer daawudanna qudhac dheer intii waxbarashadee waannu soconnay ilaa aannu dugsiga saree gacanlibaax sannadkii labiyo siddeetankii ka wada baxnay saddexiyo siddeetankii shaqo qaran baannu ahayn isla saddexiyo siddeetanka ayaannu ciidamada galnay sidaas ayaannu ilaa intaa wada soconnay waxaan markhaati uga ahay inuu ahaa addoon wanaagsan ilaahay hau naxariisto cabdilaahi fadal allah u naxariistay marxuum cabdilaahi fadal iimaan ayaa markii somalilan ay sheegtay inay gooni uga gaday soomaaliya inteeda kale kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ilaa iyo wakhtigan kamuu dhex bixin ciidamada booliska ee somalilan waa kan cabdi xasan cismaan cabdikiin oo tilmaamaya mas-uuliyadihii uu ka soo qabtay booliska taliyaha guud ka hor dee jegooyin badan buu ciidamada soo galay saldhiggan aynu joogno mar buu xukumi jiray eftin saldhigga guryasamo saldhigga dhexe markii dambena wuxuu noqday hogaanka howlaha boliiska markii dambena taliyaha ciidanka boliiska u noqday waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay naxariistii janna ka addoon wanaagsan buu ahaa ilaahay naxariistii jannaha siiyo wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa fariin tacsiya u diray guud ahaan ciidamada kala duwan ee somalilan inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaa cusbatalka hargeysa international ku geeriyooday taliyihii guud ee ciidamada qaranka boliiska somalilan sarreeyagaas cabdulaahi fadal iimaan ilaahay naxariistii jakanada ha ka waraabiyo waxaan ka tacsiyadaynayaa dhammaan qaranka somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan golaha dowladda wasiirada dhammaan ciidamada qaranka gaar ahaan ciidanka boliiska qaranka somalilan saraakiisha saraakiil ku-xigeenka dableyda iyo alifleyda iyaga iyo xaasaskooda iyo carruurtooda ayaan ka tacsiyadaynayaa qarankan wuu soo shaqeeyey howl badan buu u soo qabtay raggii ciidamada wax ka asaasay buu ahaa ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo salaada duhur ayaa waxaa lagaga tukanayaa masaajidka sheekh mustafe waxaana duhurka lagu aasi doonaa xabaalaha masallaha ee magaalada hargeysa ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo ilaahay ha u naxariistay marxuum cabdilaahi fadal iimaan waxa uu noqday taliyaha guud ee ciidanka booliska somalilan sannadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii xilligaasi oo uu geeriyooday taliyihii ciidanka booliska somalilan ee wakhtigaasi marxuum maxamed sakadhi dubad waxaana marxuum cabdilaahi fadal iimaan uu kaga tegay adduunyada labaxaas iyo saddex iyo toban carruura marxuumka ayaa maanta la filayaa in lagu aaso xabaalaha masallaha ee koonfurta magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
laanta afka soomaaliga v o a aad dhegeysanaysaan haatanna waxaan idiin soo qabanaynaa heesta halkudhageedu yahay jowhara lula heestan xuseenow dhegeystayaal badan baa ku muransan codka waa cod aad u yar fanaaniinteenii markay yaryaraayabay ahayd waa lixdamaadkii baa la duubay marka dhegeystayaasha qaar waxay leeyihiin waa magool qaarna waxay leeyihiin maya waa maandeeq marka waa lagu muransan yahay laakiin fanaanka la qaada maxamed yuusuf allah naxariiste lagu muransan muranka kama taagna marka dhegeystayaashana dhegeysanayana bal dhinacoodan u dayno
codka xaliimo khaliif magool iyo fanaanka maxamed yuusuf labadaba allah u naxariisto codkooda aad ku dhagaysanaysteen heestaasi jawhara luula halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o ed ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii saaka iyo caalamka intaan mar kale kulmayna haddii alla idma aniga iyo xuseen buu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
biya mahure maxaa soo hormaray hagaagii taanu jiidh go'ay waa jacaylkaye alla januuya waada ma jiibsa